hay-adaha sad iyo humanumty ayaa deeq raashiina gaarsiiyey in ka badan lix boqol iyo konton qoys oo ka mida dadka danyarta ee ku nool magaalada jigjigo deeqdan raashiinka ayaa isugu jirtay bur bariis sokor timir iyo saliid cabdikariin xasan jaamac oo ka mida madax hay-adda adhan ayaa ka waramaya deeqdan raashiinka ah waxaan ahay hay-adda adhan development association ayaan ahay madaxeedii halkan waxaanu u joognaa maanta inaanu raashinkaa bixinno oo ay iska kaashadeen labada hay-adood oo siid iyo laba boqol iyo konton iyo shan qoys oo xafiiska r r c da iyo hay-adda adhan oo waddanka jooga halkaana ay wada joogaan oo goobjoog ka yihiin dadkiina halkaa waa ka taagan laba boqol iyo konton ka ahaa raashinkiina waa kaa qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashiinka ayaa ka mahad celiyey waxa aan raashinka ay naloogu yeedhay waa kuwa codka waxa weeye raashinka nala siiyey dadka danyarta ee loogu yeedhay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol annaga oo bishii rabadaan ee soonkahayd ku jira aad iyo aad farxad weyn ayaan ka muujinaynaa magacaygu waa bedel ismaaciil muuse ka socda qabliga lixiyo tobnaad sidaa daraaddeed waxaan u arkaa si wanaagsan afuuri walaalkaa weeyaan bay ka mid tahay markaa sidaa daraaddeed mahadnaq iyo waxaan u celinaynaa dee allaha ka ajarsiiyo deeqdaa maasha allah waan ku faraxsannahay dhallinyarta harta ilaahay baa mahadda iskale dhallinyarta guryahan oogu timid ee waxaan kurifayl usoo qortayna ilaahay baan u mahad celinayaa waan u ducaynaynaa
intiina soo gaadhay way mahadsan tahay bisha rabadaan si fiican bay noo soomiyeen raashinkii bayna soo gaadhsiiyeen allaha barakeeyo deeqdan raashiinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaska danyarta ee ku nool magaalada jigjiga inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan